gaday laga keenay dibadda in la yidhi waxaa fidiyey nin reer qandala ah gabagaa oo soomaali lagu waxyeelaynayo qoys qoys qoysna loogu kala saaray isaga oo ku dhisan qabyaalad ummadda soomaalina gabagaasi uu iska horkeenayo dad badan oo soomaalina gabaygaasi uu cambaareeyey fool xumo ayan lahayn oo dusha ka saaray gabagaa kolkii la dhegaystay ee uu soo galay waddanka ninkii waddani ahaa aad iyo aad ayuu gabagaa uga yiqyiqsaday ha ahaatee iyadoo rag badni gabagaa ka jawaabay jawaabtii cali cilmi isagoo seeraaxaya gabaygaa sidii u dhisnaana uga jawaabay dadkii gabaygaasi xambaareeyeyna muujinaya inay yihiin dad soomaaliya ee sharaf leh ayuu gabaga hadalka ka soo socdaa gabaygaa kaga jawaabay indhowey bamin layda gabay wanigaan marinin waatanka maalin halkiyo moojinkii gogay maantana haddaan lay mudmudin uma muraade maantana haddaan lay mudmudin uma muraadeen muftikii qamada laysiyin culima maayeeran minaasiyo tuxbaaqiil haddii laysu mari waayo mawiga laga xabiyo waa muqniga inan ku labto mawiga laga xabiyo waa muqniga inan ku laabtaay min malaasan iyo jaahil waa marin habaabaanin hadduu maxanga yahay ruuxu waa meesii ka lumay maandhu ma fiicnide waxaan magani kushe maandhow ma fiicnide waxaan magani ku sheegay maansooyinkaasisa iyo gabayadaad miidtay macnihiyo ujeeddada kulkaanaad u kala midhay hadduu adiga kula miigan yahay mahagaan rabo haddii uu adiga kula miigan yahay mahagaan rabaaye muraiyo wuxuu idadhamay midha dhunkaaleede mulaax baan ka waayiyo waxaansi maxaansado heedhegahaybu goortay maqleen waa masiirsado dhegahaygu goortay maqleen waa masiibsadaayen geedkuba mankiyo ubaxayo midha hadduu saaro oo magooleeyindhuu milicsadaaniine hadduuse muruxsan yahay waa maluug miqan weligiise murtina lagama helo kaa lahaan looma qaanjigiine miisaan culaysliyo kolkuu waayo marinkiisa milka waxaan lahayn iyo sidii mehana u noqo milka waxaan lahayn iyo sidii mehana u noqoye murugo iyo ciil waa ninkaga mehedatiisiye inkastoo masaartiyo warmaa lagu maleegaayo macataabo geesugiyo waa miciadaygaye maxataabo geesiguye waa mici adaygaaye maraabaha nafsigu waa sidii muutagaladeede masuugo iyo qayl wixii ku hela maalinka qoray mulki iyo awood male nin kale waa si muugta mulki iyo awood male nin kale waa si muugtahaye maqaadiibtay tahay haddaad muran ka keenayso oo aad mooday ruux kale inuu maamul adag haysto muslimnimadaas jegad iyo magcuuwabe muslimnimadaas jegad iyo magcuuwaabeen marba dunida miid iyo kun marba dunida miid iyo karuur malabka leeqaayen marna dacar qaraar iyo dumba lagama gawshaayeen mugdigiiyo xabada waxaa ka dhigay waa masala weyne mahad weeye bahay wixii aad ka mudataayeen mar haddaad ka iimaan xu tahay meeriskiiyo qaybta marinkaad ku joog daba waati munaafaqo marinkaad ku joog daabawaadii munaafaqaayeen afartaa sidii macalimada min makay gaadisay majarihiisa kama leexiyeen munad ma u sheegay afar kalena mayay soo curtiyo milihii caygeed afar kalena mayay soo curtiyo milili caygeedeen war laasmaax yar miilaysi baa loomi jilayaayeen nin waliba mugii kama helo iyo waa maruursadayay gobanimada mana iskale meerka suuma gobanimada maana iskale meerka sowmaaha muddo aan yarayn baa qalbigu noo midiidimaaye waan maydhaxdiyo dhuubka iyo maruusidaaye waan maroodi u ahaa maanta koriyaaye maantana ma liito he-adaa mooye kuuciyaaye maldahiyo ibliis waalan baa maanka ka rogaaye markaas iyo dhiskiigama dumin maxasuidiile maradaydii way saaran tahay munadalahayde igarkii maqaarkiisa nacay oo mid kale duunay mahmahda gabaygaaga waa laguma talo igarkii maqaarkiisa nacay oo mid kale duunay mahmahda gabaygaaga waa laguma talay midigta iyo bidixdaadu waa laba mataanoodeen ma jeerteenka aad bixisay iyo mililka aad qoostay iyo nimanka aad mariya diri kalama marmaani abaal waa magdhow iyo inaad maalin celisay iyaguba markaad haysateen waa mintidayeen buluqbay ku daafahahayeen waana loo maraagi maaqarra iga furura meeluu kaa galay mariixanku kifula dhashiyo magaca sooma mariixanku kii kula dhashiyo magaca sowmaaha maxamuud saliibaan xumaanuma midoobaani hadday qolo maraar yeelato muuse nawkiciiso adigoo maslaxadeega yaa loo miyidiyaay mididaada faynayso iyo waxaad maleegeyso haddaad labada meelood olaad miigan ku abuurto waxaa adigo madax kaga noqon way maari wey waxaa adiga madax kaaga noqon way mari weydey haddiise muura duug iyo dhaciyo mahadho laygeystay madaawiir lasoo xulay haddii muxuba loo laayey muswareenka adigaa dhigay oo maahirtii dilaayey muquunadii rashiid loo dirayay miligtay sowmaahid maantana waxaad magan tahay waa midkii xigay midasirisku gormu muhliyow kulamaaxano